bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha juun sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in saaka dagaal uu ku dhex maray halkaasi ciidamo taabacsan maamulka jubba ee u hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo ciidan ka amar qaata sheekh barre aadan shira barre hiiraale oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaankaasi mid ka mid a ciidamada saraakiisha hogaaminayso ee barre hiiraal ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid in muddo a qaatay waxa uuna tilmaamay in iskacaabin ay ku sameeyeen ciidankii ka socday maamulka jubba ee halkaasi kusoo weeraray waxa uuna sidoo kale sheegay in ay yihiin qolada ka arriminaysa magaalada kismaayo sida hadalku u dhigay maleeshiyaad laga soo dirsaday gelinka soomaalida ee ismaamulka waddanka itoobiya cabdirashiid macalin gaas oo ah mid ka mid a saraakiisha ciidamadaasi sidoo kalena afhayeen u hadlay ciidanka waxa uu sheegay inaysan jirin dhankooda khasaare soo gaaray balse dhinaca kalena aysan hubin inta gaartay waxa uuna tilmaamay inay dagaalkaasi u ahaa mid ay isaga difaaceen ciidankii soo weeraray sida uu tilmaamay shiifmeeleedka magaalada kismaayo joogo oo dadka shacabka meesha ku dhibaateeya meesha saaka weerar kusoo qaaday waxay waajib u lahaayeen bayneereen iyagoo qalab badan adeegsanaya annaguna xaruntaanadii waa weyn kusugan maleeshibeeled maxaad ula jeedaa maamulka jubba waa maamul dowladda federaalka ayaa maamulka ma jiro meesha ereygaas in badan baa saxaafadda u sheegnay inaad iska daysaan baan aad u jeclahay limaada haddii sida catoosh cabdirasaaq maxamed catoosh oo kale aadan noqonaynin oo aadan raaca hore ka qaybgelin siyaasadda soomaaliya aadan qayb ka noqonayn asaa gooliya madax bannaan tahay inaad iska daysaan baa nala kuman annaga meeshaas maamulka ma jiro meel baa haysata meesha maleeshiyaad beeleed axmed madoobe hor jooga ka yahay baa joogta magaalada kismaayo hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay jireen xiisado ka taagan deegaanadaasi kuwaas oo u dhexeeya labada dhinac waxa uu tilmaamay in dhinacooda ay yihiin ciidamo ka marqaata kuwa dowladda soomaaliya sidoo kalena ay ku sugan yihiin xeeradii mariino ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku taalay deegaankaasi waxa uuna tilmaamay inay isdifaaci doonaan cid waliba oo soo weerarta sida uu tilmaamay goobta ayuu sheegay inay ku ogtahay dowladda federaalk ee soomaaliya midowda afrika iyo yurub waxa uuna sheegay muddooyinkii lasoo dhaafay in halkaasi ay ku sugnaayeen deegaanka leega ee gobolka shabeellaha hoose oo maalmihii lasoo dhaafay gacanku-eyntiisa ay hayeen ururka al-shabaab ayaa waxaa lasoo sheegayaa haatan in deegaankaasi dib gacanta ay ugu dhigeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika oo isgarabsanaya ka gadaal maalintii shalay weerar rogaal celis oo halkaasi ay ku qaadeen inkastoo la wareegitaanka ciidanka dowladda ee leego aysan wax khasaaraha ka dhalan haddana ciidamada ayaa si nabadgelyo ah ku galay deegaankaasi waxaana guddoomiyihii baxsadka ahaa ee deegaankaasi abuukar cabdulaahi isxaaq oo sheegay inaysan jirin wax iska horimaad oo ka dhacay deegaanka sidoo kale waxa uu tilmaamay in gebi ahaanba dadkii ku noolaa deegaanka leego ay iskaga barakaceen halkaasi mana jira wax dhaqdhaqaaq ganacsi oo ka jira deegaankaasi maanta waxa uu tilmaamay in dadka deegaanka ay ka cabsi qabeen in dagaalla mar kale halkaasi ay ka dhacaan waxaana guddoomiyahan oo si dirqi ah ku gaaray deegaano hoostaga degmada deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan yaaqbari weyne kadib saacoo la weysana ayaa haatan dib waxa ugu laabtay deegaankaasi xilli ay la socdeen ciidamada midowda afrika ee amisom iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya oo dib gacanta halkaasi ugu dhigay deegaanka leego ayaa weerar qorshaysan oo ay ku qaadeen al-shabaab waxay u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaankaasi sidoo kalena ay qabsanaan saanad ay lahaayeen ciidamada midowda afrika ee amisom waxaana sidoo kale ku geeriyooday goobtaas ciidan la sheegay inay kor u dhaafayaan ilaa iyo konton oo ka tirsan ciidanka midowda afrika ee amisom gaar ahaan kuwii ka socda waddanka burundi waxaana dagaalada ay ahaayeen kuwa al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafayba ay ku qaadayeen fariisimada ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose dhowr habeen ka hor ayay ahayd markii al-shabaab ay weerareen deegaanka afgo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halka oo ay ku dileen ku dhowaad ilaa iyo lix iyo toban ka tirsan ciidankii booliska ee saldhigaasi fariisinka ku lahaa waxaana sidoo kale ay la baxsadeen ilaa iyo saddex ka mida gaadiidka ciidankaasi ay lahaayeen inkastoo mid ka mida gaadiidkaasi dib looga soo qabtay haddana waxaa gacantooda ku maqan laba ka tirsan ci- baabuurtii ciidanka booliska waxaana sidoo kale xigay weerarka deegaanka leega ay ku qaadeen al-shabaab oo ay ku geysteen khasaare aad u fara badan oo soo gaaray ciidankii midooda afrika ee halkaasi fariisinka ku lahaa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer diyaargarow aad u xoogan ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya taa oo lagu diyaargaroobayo munaasabadda kowda julaay oo ku aastaysan maalin kadib waxaana haatan magaalada muqdisho ka soconaya diyaargarow aad u xoogan iyadoona wafd guddigii dowladda ay u xilsaartay isbuuca xorriyadda ay meel wanaagsan u marayso howshooda sida ay tilmaameen wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ayaa waxa uu sheegay in howlaha meel wanaagsan haatan ay marayaan sidoo kalena loo diyaargaroobay dabaaldegyada lagu weyneynayo maalintaasi oo ku aastaysan maalintii ay gobollada koonfureed ku xoroobeen gumaystihii talyaaniga sidoo kalena ay isku biireen labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta waxa uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya in howlahooda haatan meelgabagaba ay marayaan sidoo kalena si aad loogu diyaargaroobay wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa lagu xardhay calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taa oo macnaheedu yahay diyaargarowga lagu jiro kowda julaay oo ku astaysan dhowaan ama ay ka harsan tahay hal maalin oo qura ayadoona la filayo inay magaalada iyo dhowr magaalo ka tirsan gobollada dalka soomaaliyaba ay ka dhacaan dabaaldegyada lagu weyneynayo munaasabadaasi dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada garowe ayaa waxa ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo lagu weyneynayo maalintan ay ka soconayaan magaaladaasi ayadoona maamulka guddi ay u xilsaareen arrintaasi ku aadan dabaaldegyada ku astaysan maalinta kowda julaay shacabka ku dhaqan degmada hodan ayaa eedeyn waxay u jeediyeen maamulka cusub ee degmadaasi oo ay ku eedeynayaan inuusan waxba ka qabanin bilicda degmadaasi xilli deegaanka tarbuunka ah ee ka tirsan degmadaasi dhowaan qarax gaari oo ka dhacay halkaasi ay tilmaameen weli in uu goobti yaallo dadka deegaanka waxa ay sheegeen in ay ayagu iska duugeen meydadkii dadkii ku geerooday weerarkaasi midsiidaaminta ahaa ee dhowaan lagu qaaday mid ka mid ah gaadiidka ama mid ka mid ah gaadiidka ciidanka dowladda xilli la doonaya weerarkaasi in lagu bartilmaameysado kolonyo ka tirsan safaaradda dowladda imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada muqdisho waxay ku eedeeyeen maamulka degmada inaanu weli bilicda wax ka qaban ayagoo ugu baaqay in si deg dega wax uu kaga qabto arrinta bilicda ku aadan deegaankaasi ama degmada hodan wararka ka imaanaya gudaha wadanka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in qaybo ka mid a wadankaasi lagu qabtay ilaa iyo lix ruux oo la sheegay in soomaali ay yihiin kuwaasoo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab wararka waxa ay sheegayaan in ciidanka booliska deegaanada deegaanka lagu qabtay lixda ruux oo u tilmaamay inay kaga shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin al-shabaab sidoo kalena ay qorsheynayeen weerar qorshaysan oo ay ku qaadaan gudaha wadanka kenya waxayna sheegeen in cadaaladda la horkey doono dadkaani ku eedeysan shabaabnimada kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ku jirtay diyaargarow aad u xoogan kaa oo ay ugu diyaargaroobayso inay ka hortagto khataraha kaga imaanaya inta badan ururka al-shabaab ugu dambayna wararka ka imaanaya cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in laga dareemayo saansaan ku aadan ololaha tartanka musharaxiinta ah ku baratamaya doorashada madaxtinimadoo lagu wada afarta julaay inay ka dhacdo gudaha magaalada cadaado wararka waxa ay tilmaamayaan in musharaxiin dhowr ah oo u taagan xilkaasi haatan ay wadaan xodxusi ku aadan dhinaca mudanayaasha baarlamaanka maamulka galmudug kuwaasoo u diyaargaroobaya sidii ay mid waliba ugu guulaysan lahaa xilka madaxtinimada maamulka galmudug oo haatan ay ku loolamayaan tiro musharaxiin ah oo kor u dhaafayso ilaa iyo lix warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waanagay intaa waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh